maamulka goboleedka koonfur galbeed ayaa sheegay in ay isa soo tarayso isa soo dhiibista ay isa soo dhiibayaan ciidamada maleeshiyaadka ee al-shabaab kasoo goosanaya waraysi uu siiyey idaacadda v o eda wasiirka in uu soo goosashada dhalinyarada dhabarjabka ku tahay al-shabaab cashe ibraahim aadan ayaa ka wareysatay soo goosashada dhalinyarada xasan maxamed xuseen oo ah wasiirka amniga ee koonfur galbeed ahna kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa waxa uu maamulku qabanayo iyo si ay u dhiirigelinayaan imaatinka maleeshiyaadkaasi maalmahan dambeba waa ay socotaa howlahaas raggii cadowga horay uu maskaxda uga habaariyey oo gartay xaqa gartay wax ay ku jiraan inays aheen wax diina ama wax islaamnimoa gartay waxay ku socotaa si xawliya inay yimaadaan ay dib ugu soo noqdaan dadkooda iyo deegaanadooda meelaha inta badan hadda ay soo gaareen waxaa ka mid a degmada berdaale la dhaho waxaa kaloo ku jira degmada diinsoor oo haatan ani aan ku suganahay waxaa kaloo jira degmooyin badan sida qasax dheer oo kale meelo badan ayay ka socotaa oo ciidamadaynu ay joogaan howlgallana ay ka wadaan isasoo dhiibista meelahaas dhanna ay ka socotaa marka isa soo dhiibistan ma mid saraakiishan iyaga dhinacooda ka dhalatayba mise waa dadaal gaara oo maamulka uu samaynayo oo uu dhallinyaradaasi kaga soo jarayo al-shabaab wa wa waxa xaqiiqo waxa waxaa jira dadaal lagula hadlay dhalinyarada ama socdo waawaan oo oo oo dhinaca dawladda ka socoto sidii ay ugu soo biiri lahaayeen dadkooda iyo dalkooda howlahaas waa ay socdaan insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa waktiyada soo socda ama maalmaha soo socdana tiro xoog loo intaas ka badan inay soo gaari doonaan deegaanadan koonfur galbeed ayaan rajaynaynaa insha allah tirada ilaa iyo hadda isa soo dhiibtay ma diiwaan geliseenoo ma haysaan tiradooda tiro badan ayaa jirto maalin walbo iyo saacad walba waxaa jiro rag cusub oo horay ka imaanayo maadaama ay bilaawatay shaqadii shaqo ka duwan wari berigii hore waxaa jiri jiray in qof iyo laba ama isbuucii ama bishiiba ay yimaadaan laakiin hadda ciidanka imaanayo oo dhinacaas ka imaanayo waxay iskula socdaan toban toban labaatan labaatan intaba shaqada waa ay socotaa insha allah marka tiro ma la hayaa intay leegyihiin ilaa hadda wallahi tirada rasmiga cashooy waan waa idin soo sii doonaa haddada saacadda aan taaganahay degmooyinka ka mid a deegaanada koonfur galbeed qaarkood waxaa la ii sheegaa rag inay weli ay ay socoto shaqada ilaahay idinkii tirada rasmigaana waan soo gudbin doonaa insha allah marka kooxdii u dambeysay hadda ee idin soo gaartay mise tiradoodu dhameyd raggi ugu dambeeyey shalay ina soo gaaray ilaa iyo tobaneeyo ayay gaarayaan kuwo kaloo badanna waa ay soo socdaan insha allahu tacaala xaggee ku sugan yihiin waxay joogaan meelaha ciidamada ay degan yihiin ayay yimaadaan kabacdina inta badan waxaa loo soo gudbiyaa caasimada kumeel gaarka ee aan joogno ee magaalada baydhabo kuwa ugu dambeeyey hadda waxay joogaan degmada berdaale kuwo kale hadda waxay joogaan meesha hadda aan ku suganahay oo aan gaaray oo aan raba inaan hore isu sii raacno baydhawona waa ay soo gaareen shalay iyo qaaraa soo gaaray hawshu sidaas ayay u socotaa marka tusaale ahaan marka dhallinyaradan ay isa soo dhiibaan oo al-shabaab ay ka soo baxaan ee maamulka isu soo dhiibaan xaggee marka iyaa gacanta ku qabta sidee loola macaamilaa dhalinyarada waxay garowsadeen wax cadowga nimankaan noqday oo ummadan soomaaliyeed dhibaateeyey ee al-shabaab wax ay ku jiraan inays aheen wax wanaagsan awalba waxay weysnaayeen dhalinyaradan wadda ay ku soo galaan ee dadkooda dib ay ugu soo noqdaan ayay weysaayeen alxamdulilah hadda waddadii ayaa furantay waxaan rajaynaynaa inta ku harsan deegaanadan ee deegaankan u dhasata gebi ahaantoodana inay soo wada xaroon doonaan insha allah marka marka ay maamulka isu soo dhiibaan sidee wax u dhacaan haddaad bal sharaxaad ka bixisid way yimaadeen sida la sheego maamulka isu soo dhiibeen iyagoo al-shabaab ka tirsan markay maamulka isu soo dhiibaan kadib maxaa qorsho u diyaarsan ama maamulka siduu ka yeelaa sida aad la socotid dhalinyarada marka ay timaado marka hore inta is imaan ka hor waxaa jira wadahadallo la xiriira ayaga iyo wasaaradda shaqadeeda ama dadka soomaaliyeed oo deegaanada ku sugan oo wasaaradda ayaga lasoo xiriiro insha allahu markayna soo gaaraan dhalinyarada waxay noqdaan kuwa ayaga ra'yigooda ama taladooda la dhegaysto inta badan waxbarasho loo sameeyo xarun weynna waxay ku taallaa magaalada baydhabo ee wax lagu baro nimanka issoo dhiiba insha allahu cid walba noo timaado oo dhinacayna soo aado annaka dee awalba dad soomaaliyeed oo nama maqnaa wiilashiina oo maqnaa waaye waxaan ula dhaqanaa sidii dad kuwa hore nala joogay aan ula dhaqanaa ula dhaqanaa waxay noqdaan kuwa wax barto wax alla waxay baahidoodana waxaan isku daynaa inaan dhammaystirno baahiyo gaara oo ay sheegtaan miyaa jira dad iska dhibaataysaba waad la socotaa oo oo dhibaatada mid la soo koobi kara maahan wiilal yar yar oo oo intooda badan qaar hataa waxaa jiro aan weli sideed iyo tobankii sano aan gaarin dhibaato badanna lagu hayaa de baahidood mid lasoo koobi kara maan baahiyo badan waa iska jiri karaan marka maamulka gudihiisa ay yimaadaan oo magaalooyinka ay yimaadaan kadib sidee lagu hubiyaa in fikraddii xag jirka ahaa ee ay aaminsanaayeen inay ka baxeen iyo in ay weli kusii jiraan sidee idinku ku hubisaan waa la kala baaraayo waxaa joogana mas-uuliin ayaa joogta oo howlahaas ayagana loo tababaray dee wax broblena kama yimaadaan dhalinyaradana waxay galowsadeen wax ay ku jireen inay ahaayeen wax qaldan insha allahu tacaala kuwa kalena waxaan rajaynaynaa inay imaan doonaan wixii harsan
xasan waxaad horey carabka ku dhufatay in isa soo dhiibista dhalinyaradan ka tirsan al-shabaab inay si xawliya ku socoto maxaa taa ugu wacan bay kula tahay ama keenayaba waxaa keenayo ayadoo dadku ay garteen wixii ay ku jireen inaysa aheen wax wanaagsan number laba waxaa waaye dadkii oo aan dib u bilownay in la wacyigeliyo lala hadlo qolo walba ama qof walbo wiil wiil hadduu ka maqan yahay wiilkiis uu la hadlo wasaaradda oo shaqadaas sii laba laabtay ballanqaadyo kale oo jira qofkii nimankaas cadowga iskaga soo tago ama hanti ka keena in hantidii markaas ayada nafteeda wixii uga baahana looga loogu bedelaayo hantida waxaad ula jeedaa sida hubkao kale maalmihii dambe waxaa jiray gawaari nooca qoryaha uu saaran yahay lagala soo tagay nimanka cadowga ummadda ku dhibaateynayay ragga gawaaridaas la yimaada waxay leeyihin abaalmarin aada u badan waxaa nagu maqaalo ah xasan eelay in isu soo dhiibistan inkastood carabka ku dhufatay in fikradihii xag jirka ahaa ay aaminsanaayeen inay dhalinyaradan ka baxeen haddana wixii ka dambeeyey isu soo dhiibistii abuumansuur in dhalinyaradan ay yihiin dhalinyaradii markii horeba sida gaarkaa ugu xirnaa abuumansuur maxaa taa ka jira haddee odayga mukhtaar ahaana haddii asiga naftiisa de waad la socotaayo muddo shan sano ka badan ayuu wuxuu joogay meel uu asiga oo deegaankiisa uu ku dhashay asigoo markaas ogaaday wax lagu jira inay yihiin wax diin la-aanah dee arrintaas annaka hadda maba diidayna haddii odaygii uu yimid wiilashana waxaan ka rajaynaynaa gebi ahaantooda inay soo dhamaystirmeen haddii meeshii la ogaaday wax diina iyo wax caqliya midna inuusa olin haddii la ogaaday waan rajaynaynaa gebi ahaantooda inay soo dhamaystirmaan
kaasina waxa uu ahaa wasiirka amniga koonfur galbeed xasan maxamed xuseen oo u warramayey wariyahayaga caashi ibraahim